meel kastoo aad joogtaan caweysin wanaagsan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aad wada sugayseen ee caweyska washington waatan sahre ciidla nuur oo inoo haysa
weysin wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington waxaad ku maqli doontaan qodobo xiise leh oo ay ka mid yihiin maxkamad maraykanka ku taalla oo go'aan ka soo saartay kiiskii xasaasiga ahaa ee daanyeerkii la doonayay in bini'aadan loo aqoonsado iyo sheekadii adeegto oo mar kale maryan dalambaabigii reer aanay garanaynin u geeyey iyo weliba hawelweli anoo loogma wardiyey dhibad mudan waktibaa iskeen baday ankabaadku yiis waa adiga waxaan helayo waxaan haabanaayaba ruuxa aan u huraye
xusuusta riwaayaddii habla yahow hadmaad guursan doontaan dhammaan qodobadaasina waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkeenna caweyska washington aan ku bilaabee sheekadii adeegta waxay inoo maraysay toddobaadkii hore maryan oo cidlo gabbal ugu dhacay gudcur magangooyo ahna mahiigaan ku helay waa berigii wadaadadii salaadda addimayeyna u qaadatay dad iyada baadi doonaya bal hadda qaybtii sagaalaad aan idinku wareejiyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waagii beriyo lasoo wada kaaga dadka meelaha maraya way arkayeen maryan waxayse u haysteen inan yaroo dad iyo wax lamida doonaysa mar dambaa naag dhowr kol taagnida maryan isha ku dhufatay gurigeeduna meesha yahay yara shakisay oo istiri qofka maxaa meesha ku dhidbay haddaba way la ahaan weysay inay inta u timaaddo wax weyddiiso maryanna meeshii ka dhaqaaqi weysay oo wayba togtogantay maba dhaqaaqi karayso ilaa ama la qaado ama la diiriyo dadyow kalaa iyana arkay qofkan meesha ku dhidbane aan dhaqaaqaynin mar dambaa inkastoon weli la isweydiin ayaa naagtii dadka u hor aragtay intay soo dhaqaaqday maryan u timid intay isu soo agtaagtay bay tidhi haye gabadha bal iska waran xanuun miyaa ku haya maryan in yaroy indhaha wax ka eegaysa mooyaane dhaqaaq iyo hadalba way daysay naagtii baa waxay aragtay in qofta la hayo si kastaba ha loo hayee aragtay inay tahay qof baadiye ka yimid weliba mid fog oo dharkay qabtiyo sansaankeedaa laga garanayaa naagtii intay yaro naxariiso istiri bay damacday gacanta qaboo inta meel fariisisid wax ku qabo ay qabatayba waxay dareentay siday u qabowdahay una dhaxamaysan tahay intay isku duubtay bay u garab gashay dhankii gurigeedii meel bay inta fariisisay shaah kulul faraha ka saartay maryan oo gacmaheeda dhaqaaqgab ku dhow yihiin xanuun dheeraad ahna ka tirsanaysa ayaa fadhigii la fariisiyey shaahii qabsa maagtay markaasuu ka farabaxsaday aad buu u kululaa kubabka iyo caguhu kaga daatay markaasay wax dareentay naagtii ayaa iyana naxday waxay la soo carartay sokor iyadoo meeshii sheehow kaga daatay ka marmarinaysa awal bay nabarro iyo xagtimo tiro badan meesha ku lahaydoo dhaawaceedu ma yarayn mar labaad baa shaah loo soo shubay oo looma sii dayne inta loo qabtay la cabsiiyey waxa kaloo agteeda lasoo dhigay burjikadii reerka quraacda ku karsanayay si loo kulaalsiiyo dhiigguna ugu diirsamo waxaa yaab lahaa sida qabowgu ugu tegaye ay u gariiraysay mudday qaadatay nolol ku soo celinteedu alla tani mid nool maahee way dhimanaysaaye yaa u dadoo aan la doonaa afadii soo qaaday baa tidhi maryan way maqlaysaa hadalka iyada u dhacaya markaasay iyadoo gocanaysa dhibaatooyinkii horay u soo maray bayan haddana ugu muuqan meelay wax ka tidhaahdo iyo cid sidaa ugu bihinbihaysa dhibaatada haysata aragtay inay xabaalmari waa tahay qadarro badanna ay ka soo noolaatay sidaa daraaddeed iyada waxa naagta ka nixinayaa dhib sidaa u weyn lamaba aha marka inta si walba naftii ugu soo noqotay bayan wax sidaas ah tabanayn aan ahayn qalada magaalada ay ka qaloonayso xanuunka dabku gaarsiiyey iyo ciirsi la'aanta la soo gudboonaatay inkastoo cid alla ciddii kaloy la kulantaa ay u dhaanto aayadeedii bahalaha siisay waxay soo baxday yatiin isha un ka miligsiinaysa reerkay la tiil may ahayn reer sidaa ula socda faa'iidada dawaynta iyo la dagaalanka jirrada iyo weliba iyagoo maryan u arkayey qof aan sidaa u sii ridnayne micno daran maryan muddayan hadlin baqdin iyo sheex dartii afadii horeyba u soo kaxaysay ayaa ilaa iyo markaas aad isugu taxluujinaysay bal inay u qabato ugu yaraan waxyaabahay tabanayso hadba waxbay weydiisaa inay cunto rabto biyo dhaxani inay hayso maryan meeshay reerka ka deganayd waa meel aad u rasanoo qashin badan hadiyo goorna aan digaag fagta dabacaddeeyo ceersanaya iyo mukulaale laga waayin waa meel u dhaxaysa jikada iyo guriga intiisa kalee balballa ah laba saddex jiingadoodna saaran yihiin markii reerku martiqaad qabo iyadaa sida badan wax lagu karsadaa oo hadiyo goorba waxaan laga waayin dambas jaqafyo iyo waxyaabo laysaga tuuro maryan inkastoy weli nabarradii bugbukeen haddana shaqay bilowday iyo inay u adeegto afadii iyada ahayd bay noqotay waxaa ilaa iyo maalintii ugu dambaysay baadigoob ugu jira aabbaheed iyo isna odaygii soo baadi dheelmaye magaaladaba keenay leysmoog laysmana oga odaygii aabbaheed ahaa quus bay ka ahaatay wuxuuna u daystay in kol hore dugaag cunay odaygii kalese inkastuu aaminsanaa in cid uun magaalada ahi haysato wuu heli waayey kana quusan waayey si fiican buu u baadigoobay ha yeeshee muu haleelin intii uu baadigoobayey waa intay dhaawacnayd ayan dibaddaba dheehan inkastuu dhowr bari u baaqday haddana ugu dambaystii markuu waxba waayey ayuu isaga tegey isaga iyo asxaabtiisii ku soo dadaalay maryan haddana si sahlan bay uga sibqatay odaygii wuxuu ka gaabsaday inuu asxaabtiisii u sheego in inantay heleen dhuntay dhanka kale haddii sheekadu siday inanta u caymiyeen gaari lahayd aabbaheed waxaa taa hor joogsaday cidahay ka yimaadeen iyo degsiimada aabbaha ayaan isku haadba ahayn ma kala war iyo sheeke heli jirin waana laba degsiimo oo aad u kala durugsan isku meelna aan degin si sahlan oo la odhan karo way dabooleyd ayay maryan ugu gacan gashay reerkay la joogtay markii ugu dambaysay waa tahay waxay ila tahay baadidoonka aabbaheed iyo odaygii magaalada keenay toona inaan waxba ka suurtagal ahayn oo ay maryan gacanta u gashay reero kale inkastoo aynaan ogeyn inay iyagana sii weydaaran doonto iyo in kale toddobaadka dambe ayaynu maqli doonnaa sheekadaasi qayb kale oo ka mid a dhegaystayaashayada sida gaarkaa ugu xidhan barnaamijkan caweyska washington intii dhagaysatay mid ka mida barnaamijyadeennii toddobaadyadii lasoo dhaafay ka baxay idaacadda waxaad ku maqasheen koox garyaqaana ah iyo qaar ka mida ururada u dooda xuquuqda waxyaabaha aan bini'aadanka ahayn oo maxkamad ku taalla magaalada new york ee dalkan maraykanka u gudbiyey dacwad ay ku dalbanayaan in bini'aadan loo aqoonsado amaba dadka lagu soo daro daanyeer nooca waaweyn ee jambaziiga loo yaqaano oo lagu magacaabo tomi oo lix iyo labaatan jira kuna nool new york in badan oo dhegaystayaal idinka midihii waxaad ka dhur sugayseen dacwaddaasi halka ay ku soo gebagabowdo dhowr jeer oo ay maxkamaddii arrintii rogrogtay iyo qareenno ku kulmay kadib go'aan ayay soo saartay maxkamadda new york gare laba nin kama wada qoslise ee go'aanka maxkamadda waxaa inoo soo akhriyey maxamed cabdi sandheere oo haatan stuudiyaha ila fadhiya mahadsanid zaara dabcan waxaan ka mid ahaa dadkii dhageystay barnaamijka iyaguna sugayey inay ogaadaan natiijada ugu dambaysa marka laga gaadhayo marka waxaa la yidhi dhegeysigaasi wuxuu socday saacad markii cid walba ay soo gudbisay daliiladeedii iyo wixii ay haysay waxaa jira xaakim ka tirsan degmo ladhahdo falton county oo ku taalla gobolka new york waxaa ladhahda joseph sise waxa uu yidhi kooxdii u doodaysay xuquuqda xayawaankaas iyo toomi gaar ahaan waxaa lagu yidhi maaragtay dadaal badan baad muujiseen laakiin waan ka xumahay buu yidhi warqaddan ma saxeexi karayo wuxuu yidhi gobolka new york waxa uu kaga duwan yahay meelaha kale oo ka jirta in xayawaanka loo aqoonsaday in ay leeyihiin xuquuq tusaale ahaan haddii ninkii lahaa uu dhinto in lagu wareejiyo wixii lacag iyo maal iyo oo iyaga loo saxeexo laakiin tani wuxuu ihi waa mid aad u sii yaro fogo way adag tahay buu yidhi in loo aqoonsado biniaadamnimo waa tahay marka tomi ma leeyahay isagu wax dhaqaala ah ama wax cid uga dhimatay oo hantiya weli waxaa haysta nin iyo naagis qaba oo iyagu ah kuwa kireeya bahalahan trailerska la yidhaahdo ee dadku ay qaataan marna ku seexdaan ninkii naagtaas ayaa meeshooda ku haysta meel ka mida gobolka new york marka dacwaddu waxay ka bilaabatay in ninkii naagtan tomi guriga ku haysta lagu eedeeyey inay ninkan xorriyaddii ka qaadeen meel yar ku xabiseen oo dhiri ka buuxdo xorriyaddiisina aan la siinin iyaguna waxay ku doodayaan tomi markii hore waxaanu ka badbaadinay qolo kuwan maaragtay bandhigga sameeyee xayawaanka ciyaarsiiya ayaanu ka badbaadinay dhul weyn baanu siinay xorriyaddiisu haystaa waxaba yaraatee dhibaato ama qabo marka doodiyo saasa tomi waxaan u malaynaya inuu sugayo dhaqaalaha ninkaa iyo haweeneyda isqabee hadda haysta haddii ay wax noqdaan inuu isagu la wareego hadduu hadduuna ka horraynin waa tay marka een, dacwaddii waxaad sheegtay in la soo celiyey qoladii garyaqaanada ahaa iyo kuwa u dooda xuquuqda een, waxyaabaha aana bini aadanka ahayn een, iyagu dacwaddii masaasay kaga hadheen mise abiil dambey ka qaadanayaan oo way sii wadayaan kayskan ilaa ay maxkamado kale u gudbiyaan mise maxkamadda gobolkaasi new york bay ku ekaanaysa arrintu may way ku eh, goodinayaan amaba ku hanjabayaan in ayna meeshaas ku joogi doonin inay maxkamado kale u qaadi doonaan inay abiil ka qaadan doonaan Eh, waxaa jiray jambanziye kaleo iyagana arrintooda loo doodayey marka hore toddoba hayaan baa ladhi toddobadii saddex ka mid a dhintay sanadkii dhawaa aannu soo dhaafnay iminka afar baa soo hadhay afartaas mid ka mida waa tony kiko mid baa la idhaha mid waxaa la idhahdaa hercules midna waxaa la idhahdaa leo aad baad u mahadsantahay maxamedow bal hadda een, khadka telefoonka ee magaalada phoenix ee gobolka arizona waxaa ku jira waryaheena maxamuud ibraahim cali oo isaga laftiisu ahaa dadka kayskan sida aadka u dhow een, ula socda maxamuud waad i maqashaa baan filayaa masahraay iyo sandheere waa mahadsan tihiin arrinta tomy ee maanta maxkamadda ay go-aamisay inaan loo aqoonsan bili-aadan horta waa arrin aad oo micnaha niijab ku ah horumarka ay sameyn lahaayeen qareenada u u doodaya tomy inuu noqdo bili-aadan tomy waa labaatan iyo lix jir oo howlihiisana iska watay oo sida bili-aadanka camal u dhaqmayay waxaan u malaynayaa hadda maadaama maxkamadii uu xaakimka go-aamiyey in tony aan tomy aanan loo aqoonsan karin inuu yahay bili-aadan in ay laba arrin u furan tahay midaas oo ah in dee boor loo dhiibo oo new york waxay xarun u tahay een, qaramada midoobay oo qaramada midoobay la hor istaajiyo oo boorkiisana lagu qoro inaan bili-aadan noqdo ayaa liidiidan yahay marka een, intaasoo dee boqol oo wadan ayaa ka tirsan qaramada midoobay marka mid unbaa soo baxayo dhahayo dee annagaa ku siineyno bili-aadanimada ku aqoonsanayna markaas ayaa laga yaabaa maxkamadda maraykankana inay kiiska dib u fiiriso marka aniga waxaan qabaa haddii kiiskan uu sii socdo oo ay qareenada dib isku soo habeeyaan dooda oo xornimada ahna ay la tagaan maxkamadda ay ku celiyaan in lagu guulaysan karo oo tomi iyo akhyaarta kale sharafta leh xornimo loo heli karo oo dee noloshooda caadi iska noolaan karaan
haatanna waa qaybtii ugu dambaysay waraysi dheer oo aan dhowaanta la yeeshay fanaanka weyn cabdi cali bacalwaan oo haatan ku sugan dalka germany En, bacalwaan bal haddii aynu caawa xoogaa ka hadallo riwaayaddii hablayahow hadmaad guursan doontaan oo ka mida riwaayadaha aadka loo jecel yahay nasiib wanaagna iyadoo muuqaal ah meelo badan lagu hayo En, haddaad nooga waranto en, riwaayaddaasi yaa sameeyey haa riwaayadda waxaa sameeyey allaha u naxariistay maxamuud maxamuud dukaale cismaan waa tahay riwaayadda anigu waxaan ka jiray riwaayadda agtirkeedii baan ahaa caafi baan ku matelay caafi gabadha ila matelaysana caway ahayd oo waxay ahayd hibo hibe maxamed ha waxay ahayd riwaayaddu jacaylna way ahayd oo dee ama aniga hibe ha ahaato ama qolyaha kale oo iyaguna matelhayay oo ma eh, saado iyo allahu naxariistee ninkii beerdilaacsha looga tegay qaybta iyagu matalhayeen iyo jacayl bay wada ahayd waa tahay qaybtaa saada matalaysa markii hore ee maryan mursal baa matashay soo maaha markii hore maryam musal baa matelaysay qaybtaadana markii hore cabdinaasir baa ku jiray qaybteedana cabdinaasir baa matelayay waa tahay marka een, markan dambe aad jabuuti ku qabateen adiga iyo hibo waxaad matalayseen wiil iyo gabadh ee, ilmaabtiya oo guri wada degan oo oo isjecel qoysku guri- guri ku wada nool ah, oo aan laakiin aan waxba faraha ku hayn qolada kalena waxay matalayeen jacaylka reer magaalka soo maha walaasha magaardi ha riwaayadda dhanba ujeedada yacnaha yacnaha gabdhaha baaba'aya iyo khayaaliga ay raacayaan waa tahay hablayo hadmaad guursan doontaa yacnaha islaanta cere daba ah oo mar walba caruurteydii waa kala jiin qaboobe sigaarka laba laba isugu sameeya waa wiilashaydii hahe saadka waa talaqo waa ninkaygii islaanta leh ha islaantaasi sidii ay ku dambaysay mhm.
inay iyaguna ku dambayn doonaan haddayn waxaan iska dayn gabdhuhu iska daynin ayaa la tusayey ayaa la tusayay marka qaybtaas haruwaadda hanuunin bay ahayd Islaanta- Gabdhaha looga digayay balaada iyo jinniga iyo abka iyo dhaca iyo maalin badni raaca iyo maalin badna ka dhufo En, islaantaasi cirad tidic ama ciradaba en, aad iyo aad bay qayb uga weyn uga qaadatay riwaayadda sidii islaameedda u matelaya sidii aad islaam aad iyo aad waa nin baan maqlay sow sow maaha mise waa ruux dumar ah alla ya arxamu raaximiin ha uu dhintay daahir caaji ayuu ahaa wuxuu dhintay markii lasoo qaxay Mhm.
ayuu dhobley meeshii loolan jiray oo kenya u dhoweyd ku dhintay dadkii qaxoontigii ahaa markaa dhintay buu jirta waa tay bacalwan en, bal mid ka mid a heesihii jacaylka ahaa ee riwaayaddaasi aad ka qaaday haddii aynu ku yara nasanno teebaad inoo soo qaban lahayd hawelweli anoono wardiyey dhibad mudan wakti baa iskeen baday cirkabaad ku iis waa adiga waxaan helayo waxaan haabanaayaba ruuxa aan u huraye
waxyahayga kii warabinayay dhiigo wadanahayo waxyahayga kii warabinayay dhiigo waan waantaan sharaftayda midkaygu wacnaade wajiibkaygu yeeshow ifka waxa ku nool wiilkanka weeshanayo ifka waxa ku nool wiilkanka weeshanayo waynow hayna kala wadine waa qadlaba isjecelo libaan ku warto aniswa inaga yeel aniswa inaga yeel waynowhayna kala wadine waa qadlaba isjecelo libaan ku warto aniswa inaga yeel aniswa inaga yeel
وعدكي إلهيو وددلا شديني ولقي اسما نورا عباكو لسما ولي وعدكي إلهيو وددلا شديني ولقي اسما نورا عباكو لسما ولي kawaar haysi adiguba nafta inaan wadaagno warweraye kawaar haysi adiguba nafta inaan wadaagno warweraye waxaan anigu jecelahay ladan wada tirkeeni waxaan anigu jecelahay ladan wada tirkeeni waynuhayna kala wadine waa qood laba isjecelo libaankuwa aniswa inaga yeelaniswa inaga waynuhayna kala wadine waa qood laba isjecelo libaankuwa aniswa inaga yeelaniswa yaa salaam markaasi waa markii aad isla qaadeen jacaylka hadda eh, waxaa jirtay mar kale oo aad isa soo mehersateen oo aad tagteen cali sabiix Ee, qaybtaas waxa weeye waa markii dee aanu aanu aniga iyadu aanu isla tegayna oo kuuka u leeyahay "Ah, baabuur al raaca miyaa cali sabiix ala tagaa miyaa ilaahi ha u naxariiste Ah, xagga tegaysid miyaa Ah, waa la tegaa miyaa waan leeyahay bay wala nacan haa qaado
wallahi gacanta cawa iga shumisay cawaa iga rumisay gacanta saas lahaa. riwaayadda waxa weeye riwaayaddu riwaayad xanuunin ah, xanuunin sax oo dee gabadha fiican iyo gabadha xun gabdhihii xunaa meeshay ku dambeeyeen iyo gabadhii fiicneed meeshay ku dambeysay waxaa jirta iyadana mar een, fayruus sheekh daahir oo iyadu ku matalaysa khaliifadda gabdhahan kale ee jacaylka reer magaalka matalaya inay idin idin idinka qastay
jirada kugu casumaya iyadoo iyadoo sidii sidii gowaadada bahashii gowaadada hay u soconaysa sidaas nisaas ayaana mucjise taasi waa mucjise waa tahay een, marka marka riwaayadda gebigeeda hanuunin bay ahayd waa ta- ugu dambayntiina reer een, waxaad noqoteen meel degan oo gabdhihii kalena banaanka ka soo xareeyeen ka soo xereeyey oo keenay oo ba- anagu aan isu keennay dee waan gartay cabdi cali bacalwaan aad baad umahadsan tahay een, waraysigii dheeraana waanu kaaga mahad celinaynaa guud ahaanna barnaamijkai caweyska washington iyo waraysigaaga qaybtii u dambeysay intaasaan kusoo gabagabeynaynaa aad baad umahadsantahay walaalinka aad baad umahadsantihiin guud ahaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa heestaasi nagaadi ee ay wada qaadayaan hibe maxamed hudoon iyo cabdi cali bacalwaan kulan dambe hortiina waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo cawoy nuur inaga uu kuwada nuul cawoy nuur inaga uu kuwada nuul jaafo dhalad ayaal iyo hilucaana iyo wiil la iyo wiil jaafo dhalad ayaal iyo hilucaana iyo wiil la iyo wiil geelkii lagu nastay lagu negaadee geelkii lagu nastay lagu negaadee wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayuu inaga yeel allahayuu inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel
naaw barwaaqiyo naqiyo doog naaw barwaaqiyo naqiyo doog nim iyo rays innaga oo kuwada nool nim iyo rays innaga oo kuwada nool nim iyo rays innaga oo kuwada nool nim iyo rays innaga oo kuwada nool
waa tahay barnaamijka si caweyska washington waxayna la socodsiinaysaa sahraa ciidla nuur